haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaana si wada jir usoo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ibraahim xasan daanduray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa igu lamaan barnaamijka la soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray oo malaha waayadan barnaamijkan aad ka weydeen dhammaalka ugu horeeya anaa soo qabanaya waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad aroos dadka dirayana waxay kala yihiin dhammaan qoyska reer bulxan waxay kala yihiin baa la yidhi hooyo sahro maxamuud afrax iyo hooyo xalwo xaashi adeer xasan bulxan cali xaaskiisi iyo caruurtooda iyo adeer siciid bulxan cali xaaskiisa iyo caruurtooda adeer cabdulaahi bulxan cali xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo dahabo bulxan cali iyo eedo maryan bulxan cali waxaa kaloo ku jirta eedo ardo bulxan cali eedo xalwo bulxan cali waa dhammaan ilmo bulxan cali iyo ayeeyo basro cali kulan iyo dhammaan reer cali kulan waxay tahneyd aroos hawada u marinayaan lamaanaha dhowaan ku aqalgalay baa la yidhi cabud waaq ee kala ah cabdikariin axmed bulxan iyo marwadiisa sundus sheekh cabdikariin siciid oo labayo tobankii bishan ku aqalgalay xaafadda oktoobar ee degmada cabudwaq baa layidhi ducada qoyska cusub waa xaggiina baa layidhi voice of america waa tahay qoyskaasi cusub allaha ka dhigo midkii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo arooskaasi ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan cali cumar iyo aadan cumar iyo surad cali cumar iyo farxiyo xasan cali xariira isaaq shihow iyo aadan ifiye xuseen iyo waxay yidhahdeen qadar sugow salaad iyo maxamed sugow salaad iyo naciimo sugow salaad xabiibo salaad jilcu iyo bishaara salaad jilcu iyo faadumo cabdulaahi cabdi mire iyo calas cali cabdillah dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan dariisa daahir cabdulaahi iyo ubax maxamed diiriye oo wiil ugu dhashay beled xaawo waxaana wiilkaasi loo bixiyey zakariya waxaanay leeyihiin ducaduwa xaggana zakariya allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtira aamin ayaan leenahay dhambaal qurux badanna waxauu naga soo gaaray hooyo xaliimah cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow iyo cabdulaahi xasan nuur iyo maryan xasan nuur iyo sahra iyo raxma iyo nimco iyo dhammaan reer xasan nuur gacal waxay halkan uga hambalyeynayaan maryan muxyidiin xasan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo toddobaadkan barnaamijkan ka maqan oo toddobiiyo tobankii bishan aanu ku jirna agoos ee gabarh ugu dhalatay gobolka virginia gabadhaas waxaa loo bixiyey miira nuur xasan miira waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii korto ee kaalin qaada waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin heesta ugu horraysa barnaamijkana anigaa soo qabanaya waa heesta alkudhageedu yahay weris waxaa ku luuqaynaya xasan diiriye faarax
cirko walala ayidhi iyo waqadkiyo daruurteen dhiisii waxaan kugu tilmaamaa cirko walala ayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waa beri arooryay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay waa beri arooryay weelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay jacayl bay wadaw laaban macaayeen adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti haysku keesimo jacayl bay wadaw noqon maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo isi waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay isi waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay waqtigii haweenkaay waayeel wax garagay warkaahayga guusan waqtigii haweenkaay waayeel wax garagay warkaahayga guusan jacayl baay wadaw taaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw taaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo isi waxaan kugu tilmaamaa wadankoo barwaaqa caalamkuna walhanaye isi waxaan kugu tilmaamaa wadankoo barwaaqa caalamkuna walhanaye waxyaha jidhkaaga inahay dhameeyo waxaa tahay habeen dhalaan waxyaha jidhkaaga inahay dhameeyo waxaa tahay habeen dhalaan jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo waa tahay anigoo wacan iyo adigoo wanaagsan waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno waxuu dhambaalka naga soo gaaray hodan nuur saabiriin maxamed iyo ruqye maxamed cali iyo axmed zaki iyo yuusuf cali iyo cabdinuur maxamed iyo cabdifataax iyo hodan nuur iyo waxaa kale oo dhambaalkan ku jira saabiriin maxamed ruqye maxamed cali axmed zaki yuusuf cali axmed nuur maxamed iyo cabdifataax iyo fatxi carab dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo u dirayaan astaahil maxamed kaahin iyo saygeeda oo maalintii ay taariikhdu ahayd baa layidhi waa tahay sayga magaciisa lama soo qorin waxay yidhahdeen taariikhdu markay ahayd bishan sideedaad markay ahayd toddoba sanadka laba kun koob iyo labaatan meherkooda ayaa ka dhacay magaalada kismaayo waxay leeyihin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabe ibraahim xayle iyo faysal muxudiin xasan iyo cali muxudiin xasan iyo shariifo muxudiin xasan iyo sacdiya muxudiin xasan iyo axmed muxudiin xasan iyo jawaahir muxudiin xasan iyo fatxiya muxudiin xasan iyo cabdallah cali xasan iyo xasan muxudiin xasan iyo xuseen muxudiin xasan iyo cabdiqaadir muxudiin xasan iyo cumar muxudiin xasan dhammaan reer muxudiin xasan gaafow waxay hambalyo u dirayaan maryan muxudiin xasan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari oo toddoba iyo tobankii bishan agost gabadhi ugu dhalatay gobolkan virginia gabadhaas oo loo bixiyey mira nuur xasan mira soo weynow noqotii waalidkeed dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba wax tarta aamiin heesta kale ee dhegeystayaashan uuso qabanayna caasha waa ammaantaada waxaa ku luqaynaya axmed moogiliibaan iyo xaliimo khaliif moqol
Ah. aroosiye bayaankii adduunka
anaga askane awga siyo dulko
inagays aroosiye bayaankii adduunkaay
arrawe laybixi arrawe laybixi ana kubaade
odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawin
amaantaada ilmu ayar dankitashe maxaan kugu dhammaankan wuxuu naga soo gaaray hooyo xulbo cilmi gaabow iyo aabbe axmed cabdulle geedi faarax axmed cabdulle iyo cabdi axmed cabdulle iyo cali axmed cabdulle iyo bile axmed cabdulle cusmaan axmed cabdulle farxiye axmed cabdulle guduudow maxamed cali iyo daahir dhaqane cadow iyo cabdi cabdulle xaanshi iyo cabdisalaan kajooge cabdi cabdulle xaashi iyo cabdisalaan kajooge iyo waxay yidhahdeen cali maxamed xasan iyo maxamed cabdi xasan goobo maxamed xuseen kumi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaadhsiiyaan cali axmed cabdulle iyo nayruus maxamed aadam oo arooskoodu uu ka dhacay muqdisho waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina arooskaas allah ka dhiga kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo aamiin dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya aabe cabdishakuur sheekh xasan wuxuu ku magac dheeryahay duulduul iyo hooyo muraayo diini xirsi iyo habaryaaro maryan diini xirsi iyo aamine xaaji maxamed eedo tahliilo sheekh xasan iyo faa'iza cabdishakuur sheekh xasan waa dhammaan ilmo cabdishakuur sheekh xasan naciima ku jirta ayaana ku jirta ilhaan ikraam iyo dhammaan reer cabdishakuur xasan baa la yidhi duuluduul iyo dhammaan reer diini xirsi dheere iyo asxaabta qaaliga ah baa la yidhi ee kala jooga dalka iyo dibadda oo qaarkoodna ay yihiin abshir maxamed waa abshir maxamuud xasan abshir caad iyo nuur ibraahim wehliye wuxuu ku magac dheeryahay nuurudiin iyo maxamuud khadar aadan wuxuu ku magac dheeryahay kambani iyo yaxye cali cumar waxaa loo yaqaanaa shakaal iyo axmed xasan cali iyo cawil xasan cali iyo maxamed catoosh iyo siciid maxamed caraale dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroosoo farxad leh hawada u marinayaan yonis cabdishakuur sheekh xasan yoonka ayaa lagu naanaysaa iyo maandeeq cabdulaahi caynamo iyana maanka la yidhaahdo arooskoodu ka dhacay caasimada soomaaliya baa la yidhi ee muqdisho gaar ahaan degmada dayniile gaar ahaan baa lasii yiray waaxda afaraad ee kordamac waa tahay waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayiyo awlaad baariyana lagu kala helo dhambaalkana waxuu naga soo gaaray madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow iyo dhammaan shaqaalaha waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan nuur xasan nuur nuur bukhaari oo ka tirsan wariyaasha v o a iyo maryan muxudiin xasan oo gabadh ay ugu dhalatay gobolkan virginia ee dalkan maraykanka gabadhaas oo loo bixiyey mira nuur xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo mira tiisoo weynaata oo dalkeeda dadkeeda iyo waalidkeedba waxtarta aamin ayaan leenahay heesta saddexaad ee barnaamijkan idiin haynana waa heestaan ku dhageedu yahay xaq dhawr iyo codka klaasiga ee fanaanada farxiyo fiska
If you don't
waa tahay waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen codka farxiifiska iyo heestaasi xaqdhowr dhinaca dhambalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkanna waxaa halkana ka diraya dhalashada ah cabdi xakiim maxamed macalin iyo aabe maxamed macalin yuusuf iyo ayeeyo sacdiye nuur ibraahim iyo dhammaan reer macalin yuusuf oo kale ah sadar muxaab hilaal asma caluwo waa la yidhi waa aluwo macalin yuusuf marka caluwo baa loola jeeda saan qiyaasayo iyo jaaliye macalin yuusuf iyo faadimo cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo adeer iyo waxaa la yidhi cabdiraxmaan maxamed aadan iyo asxaab kaloo fara badan aan la soo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin u dirayaan eedo zakiya macalin yuusuf iyo seegeeda adeer cabdiqadar maxamed isaaq oo ay gabari ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka bay magaca iyo ducada waa v o a baa la yidhi waa tahay magaca idinka aan idiin daynaynaa ducadana waxaan leenaha allah ka dhiga gabadhaasi tii soo weynaata ee kortee kaalin qaada dhambaalkana waxaa diraya hooyo salaado xuseen xasan iyo awow xaaji maxamuud ismaaciil shire iyo cabdulaahi maxamuud ismaaciil iyo axmed maxamuud ismaaciil iyo qadar maxamuud ismaaciil iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo mubaarak cabdulaahi maxamuud iyo jamaal cabdulaahi maxamuud iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta degmada gaashaamo waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdi xasan jaamac iyo roode maxamed yuusuf oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada burco waxaana leeyihiin haydin horsada guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay heesta kale aan dhegaystayaashaan u ciyaarayno waa ma israaili gelinaa waxaa uu jir ugu luqaynaya saalax qaasim naaji iyo khatar daahir
heestaasi maisraali gelinah iyo codadka saalax qaasin naaji iyo khadradda harciga ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka ambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafin
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud